halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dilkiin baa meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaadna ku soo dhowaataan idaacadda maanta waa maalin jimca oo bishu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka janawari sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed xaashi qodobada aan kusoo qaadan doonana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ardayda iyo waalidiinta ku nool xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujinaya natiijada imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare oo iskuullada qaarkood la laalay caruur badan oo xarumaha caafimaadka ee magaalada laascaanood loo keeno xaalado nafaqa darro ah biyola-aan laga soo sheegaya deegaano ka tirsan gobolka gado ayaad sidoo kale idaacadda ku maqli doontaan waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubinta qiimaha xoolaha oo aanu ku eegno wararka u dambeeya ee qiimaha xoolaha qayb kale oo ka mid a riwaayaddii taxanaha ahayd ee amal ee ku saabsan badqabka iyo daryaalka carruurta soomaaliyeed laakiin dhegaystayaal intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warka idaacadda uu soo jeedinayo maxamed xasan
mahadsanid maxamed xaashi tawakal in ka badan soddon iyo lix milyan oo carruur ah oo ku nool waddanka etoobiya ayaa wajahaya xaalad saboolnimo oo daran iyadoo aysan heli karin adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida lagu sheegay warbixin cusub oo si wada jir ah ay u soo saareen sanduuqa badbaadada carruurta qaramada midoobay ee yunisef iyo hay-adda dhexe ee tirakoobka ee waddanka etoobiya labadan hay-adoodba waxay sheegeen in soddon iyo lixdan milyan oo ka mid ah koob iyo afartan milyan oo carruurta ku nool etoobiya oo da-doodu ka yartay siddeed iyo toban jir aysan heli karin adeegyada caafimaadka nafaqaynta biyaha hoyga iyo waxbarashada sida warbixintu xustay waxaa kordhay saboolnimada carruurta etoobiya oo maraysa inta u dhaxaysa siddeed iyo toban ilaa koob iyo sagaashan boqolkiiba warbixintu waxay dowladda etoobiya iyo beesha caalamka ku boorisay inay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo in carruurtu ay helaan adeegyada bulshada iyo korriimada ay xaqa u leeyihiin ciidamada badda ee waddanka turkiga ayaa badbaadiyey afartan qof oo muhaajiriin ah oo ku safrayey badda egyan ee ku taalla gacan badeedka u dhexeeya turkiga iyo gariiga intii howlgalka badbaadintu socday waxaa kaloo ciidamadu heleen meydka ilmo afar jir ah oo loo malaynayo inuu ka mid ahaa muhaajiriinta waxaa dadkan oo waddanka ay u dhasheen aan la sheegin ay ku safrayeen doon yar oo ka baxday turkiga kuna sii jeeda gariiga tahriibayaal badan ayaa sannad kasta ka tallaaba baddaas u dhexaysa labadaas waddan iyagoo doonaya inay u sii tallaabaan waddamada kale ee yurub warkiioad ka dhegaysanayseen raadiyaha ergana maanta waa naga intaas warkaas iyo warbixinaheenna kaleba waxaad dib uga dhegaysan kartaan barta aan internetka ku leenahay ee redio ergo dot o r g aan idinku wareejiyo maxamed xaashi tawakal iyo qaybihii kale ee barnaamijkeenna
wahagaag dhegeystayaal weli radio ergo ayaad nagala socotaan waxyaabaha kale aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaad naga dhegaysan kartaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban f m-yada iyo weliba bartaan internet ku leenahay ee radio ergo dot o r g waxaad dhegaysateen warkii iyo maxamed xasan oo noo soo jeedinayay aan ku bilaabo waxyaabaha aan idaacadda idinkugu hayo maanta walaac badan ayaa soo food saaray ardayda iyo waalidiinta ku nool xerada qaxootiga ee xagar dheere oo ka mid a xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka kenya kadib markii laba iskuul oo kuwa gaarka loo leeyahay ah natiijada imtixaanaadkii dugsiga sare ee la galay dhammaadkii sanadkii hore la laalay waxay arrintaas ka dambeysay markii guddiga imtixaanaadka qaranka ee dalka kenya uu sheegay in ardaydu ay imtixaanaadkii qisheen oo ay wax isdabamariyeen haddaba walaacan iyo sida ay uga hadleen waalidiinta ardayda iyo maamulayaasha iskuuladaba waxaa warbixin ku saabsan nooga soo diray xerada qaxootiga ee dhadhaab waryahayaga axmed cabdulaahi jaamac in ka badan boqol iyo lixdan arday oo dhiganayay laba dugsi oo gaar loo leeyahay kuwaasi oo imtixaanka qaran ee dugsiga sare ee dalka kenya ka sameeyey xeryaha dhadhaab sanadkii dhammaaday ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ayuu soo food saaray welwel mustaqbalkooda waxbarasho kadib markii natiijadii imtixaankii ay galeen la baabi'iyey sida ay maamulada iskuullada u xaqiijiyeen raadiyo ergo ardaydan oo dhiganaya iskuulaadka albushra iyo alhuday oo ku yaala xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa guddiga imtixaanaadka qaran ee dalka kenya uu natiijadoodii joojiyey kadib markii ardayda lagu helay inay qisheen imtixaanaadka sida uu guddigu sheegay imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare ee dalka kenya oo dhan ayaa loo fadhiistay bishii nofembar ee sanadkii dhammaaday ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaana imtixaanka qaaday oo saxay guddiga imtixaanka qaran ee dalka kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo neg natiijada imtixaanaadka dalka oo dhan laga sameeyey ayay guddigu ku dhawaaqeen koob iyo labaatankii diseembar ee sanadkii hore waxaase jiray iskuullo waddanka ku yaala oo aan natiijadooda la shaacin oo dib loo dhigay xilligaasi siddeeddii bishan ayuu guddigu si rasmiya u sheegay in iskuulaadkaas natiijadoodii la laalay waxaana ka mid noqday labadan iskuul hadba meesha ay natiijada iskuulaadku marayso ayay maamulka iskuulaadku kala socdeen khadka internetka markii ay arkeen in natiijadii la laalay ayay maamuladu la xiriireen guddiga imtixaanaadka sida uu noo xaqiijiyey khaalid maxamuud cali oo ah maamulaha dugsiga alhuda waxa uu sheegay inay guddigu ku doodeen in sababta natiijada loo laalay ay tahay in labada iskuul lagu helay inay ardaydu imtixaanka qasheen oo ay jawaabaha isla wadaageen waxaana uu sheegay in ay si cad go'aankaasi uga dhigan yahay in sannad kale ay haddana ardaydu sii dhigtaan fasalka afraad ee dugsiga sare haddii aan ardaydu mar kale dhigan fasalka afraad ee dugsiga sare ee sanadkan inta laga gaarayo imtixaanka xiga oo la qaban doono dabayaaqada sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka ma heli doonaan shahaadada dugsiga sare joojinta natiijada imtixaanka waxay si isku mida walaac ugu abuurtay ardayda iyo waalidiintoodba oo niyad jab ka muujinaya inaanay awoodin inay carruurtooda sannad kale ka sii bixiyaan lacagta lagu dhigto iskuullada oo ardaygiiba laga rabo bishiiba afar kun oo shilin oo lacagta kenya ah oo u dhiganta afartan doolarka maraykanka walaaca waalidku qabaan gaar ahaan waxay tahay inay arday badani ka hadhaan iskuullada sababta ayay ku sheegeen in ardayda kalsoonidii ka luntay oo aanay hubin in imtixaanka kale ee dhammaadka sannadkani uu meelmar noqon doono iyo inuu sidii kii sannadkan noqon doono mid la baabi'iyo axmed cabdulaahi xasan waa labaatan jir waxa uu dhiganayay dugsiga sare ee alhuda waxa uu raadiyo ergo u sheegay inuusan marnaba qishin imtixaanka oo uu si saxa uga jawaabay su'aalihii la weydiiyey waxa uu rajo ka qabay inuu natiijo saro ka keeno imtixaanka marka la eego dadaalkii uu sameeyey sida uu xusay aadayuu hadda axmed uga naxay go'aanka laga soo saaray natiijadii imtixaankii uu galay waxayna ku noqotay wax uusan marnaba filanaynin wuxuu tilmaamay in mar kasta uu hami sare ka leeyahay inuu ka gaadho dhinaca waxbarashada wallaahi dareenkaygu meeshii wuxuu ugu hooseysay buu tegay waxa meesha ugu xumed buu tegay dareenkayga because wax shahaado aan haysana ma lahan oo secondary aan ku caddayn karna aan kasoo baxnay ma lahan meel aan ka shaqaynayna ma lahan marka niyow dhib dhib weynaa jira qalbigaya waxaa gaaray wax weyn baa gaaray marka imtixaankaan bilaabaynay si farxadlaan ku bilownay markaan dhammaynaynay si farxadlaan ku dhammaynay wax fiican baa filaynay waxaa noo soo baxay iyo marka waxaan filaynay baa aad u kala duwanaaday ardayda marka waxaa ku abuurmay qalbijab baa ku abuurmay waxaan filaynay maakas fiican inaan helno waxaan filaynay ardayda dhammaan qaar inay scholarship canada ka hesho qaar inay meelahan ka hesho kenya dhexdeeda qaar inay maakas fiican helaan ay ku shaqaysan karaan wixii dhammaanta ka kacbay noqoto khaalid maxamuud cali maamulaha guud ee iskuulka alhuda waxa uu sheegay in eedaynta wax isdabamarinta imtixaanku aysan ahayn haba yaraatee mid jirta waxa uu difaacay in ardada iskuulku ay si saxa u galeen imtixaanka waxa uu tilmaamay in boqol iyo afartan arday oo u fadhiistay imtixaanka ay keliya afar arday heleen natiijadoodii afartaa arday ayuu sheegay in natiijadoodii oo saxa loo soo geliyey khadka internetka hase yeeshee aanay garanaynin waxa uu guddigu adeegsaday ee ardaydaas oo keliya ay ku heleen imtixaanaadkoodii oo saxa wallaahi dareenkeenna wax la sheegi karaba ma aheen maalinka ayagaa dhib weyn ayaan dareennay waan ka xumaannay qaabka natiijadaasay u soo baxday aad iyo aadaan u dhibsannay waan la murugnay kollay dad muslimiinaan nahayn ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo qadaray kama boodi karno laakiin aadaan u xumaanay oo aadaan u yani u murugoonnay laakiin waxaan ka soo qaadnay waxa wax ilaahay noo qoro wey inaan wax ka bedelan aanan qabanin karin mar ilaah hadduu sida noogu talagalay laakiin annaga waxay juhdi ardada waan ku bixinay juhdi fara badan markii intii oo cashirada socdeen intii imtixaanka socday ka bacdi natiijada intii la hakiya ilaa maalinka ay ka soo baxaysay natiijadan juhdi fara badan aan ku jirnay kolley ilaah subxaana wa tacaalana waxaan ka rajaynayaa inuu noo boogadhayo khaalid wuxuu sheegay inay ka jawaabeen warqad ka soo baxday guddiga iyaga oo dalbanaya in wax laga bedelo go'aanka natiijada lagu laalay laakiin ay guddiga imtixaanku ku adkaysteen go'aankooda dhinaca kale axmed cabdulaahi xasan wuxuu ka welwelsan yahay sida qoyskiisu uga bixin karo lacagta iskuulka sannad kale oo dheeraada oo uu dugsiga sii dhigto waxaa lacagta iskuulka bil kasta ka bixin jiray abtigii axmed waxa uu yimi xeryaha dhadhaab labadii kun iyo tobankii labadiisa waalid iyo qaar ka mida walaalihiis waxay ku nool yihiin soomaaliya sababta uu halkaas uga soo tegay ayuu ku sheegay inay ahayd inuu wax barto bil ka hor intii uusan imtixaanka gelin wuxuu isu diiwaan geliyey inuu ku noqdo soomaaliya si uu halkaas shaqo uga raadsado inta uu ka helayo waxbarasho jaamacadeed axmed haddii uu ka laabto go'aankiisa dib u laabashada waa loo ogol yahay waxaase uu sheegay in baaqashada safarkiisu uu nayadjab ku yahay qoyskiisa oo aanu arag siddeeddii sane ee lasoo dhaafay isaga oo hore ugu wargeliyey inuu u iman doono horraanta sannadkan waalidiinta ayaa iyagana walaac ka qaba go'aanka waxa ugu daran ee ay ka welwelsan yihiin ayaa ah in sannad kale laga rabo inay bixiyaan khidmadda iskuulka laga qaato inkasta oo waxbarashada xeryaha dhadhaab ay bilaash tahay oo ay gacanta ku hayaan hay-adaha samafalku haddana waalidiinta qaar ayaa door bido inay carruurtooda dhigtaan iskuulaad gaar loo leeyahay sababo la xidhiira tayada waxbarashada oo uu waalidku ku xulanayo inay ka wanaagsan tahay iskuullada kale xabiibo cabdi ciise oo ka mida waalidiinta carruurtooda geeyey iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay deggan tahay xerada qaxootiga ee xagardheer laba wiil oo ay dhashay ayaa ka mida ardayda natiijadii imtixaanaadkooda la joojiyey waxay raadiyo erga u sheegtay inay muddo dheer oo ay keligeed carruurteeda oo lix ka kooban korinaysay ay hadda rajo weyn ka qabtay marka ay dugsiyada sare dhammeeyaan inay qoyska wax tari doonaan oo ay shaqayn doonaan si ay dhaqaale ahaan u taageeraan walaa hadda wiilka weyn shalay dhiig karaabaan iga heluu sheegay shalay waaba dhiiggaa ku kacayba dhiiggaa igu kacay hahahaha asoo gadgadoomahay waan arkay waa murugsan yihiin ilmaha oo inay horumaraan weyra wiilkana wiilkan wuu ka weyn yahay lacagtana dad baa naga bixin jira annaga maana shaqaysan jirin waaga ii barya hadda hebelo wax isii cunuga iiga dhiib cunuga horumar ha ii gaaro ayagana dadka waxay dhahayaan hebelow intuu qaxootiga fadhin lahaa meesha ku bi'i lahaa bal cunugiisa ha u kacoo ha u shaqeeye bal aan aga bixinno sisaa ilmaha lagu baraa aan aga bixinno sacmal dawarsigaas wax lagu baraa xabiib oo carruurteeda agoonnimo ku soo korisay ayaa sheegtay in lacagta iskuulka labadeeda wiil uu ka bixin jiray walaalkood ka weyn oo ka shaqayn jiray xarun dadka qur-aanka lagu baro oo ku taalla magaalada nairobi haddase uu la soo dirsay xanuun dhinaca maskaxda ah oo uusan shaqaynin labadii bilood ee u dambaysay taasina waxay xustay inay sii adkaynayso in wiilasheeda mar kale lagu celiyo fasalka afraad ee dugsiga sare faarax cabdulaahi nuur waa sagaaliyo toban jir waa mid ka mida labada wiil ee xabiibu dhashay waxay isaga iyo walaalkii ka weyn cabdulaahi nuur dhiganayeen dugsiga sare ee alhuda wuxuu sheegay in dadaal xooggan uu geliyey in uu natiijo wanaagsan ka keeno imtixaanka oo uu habeen iyo maalinba akhrin jiray casharada waxa uu ku haminayey inuu buundo fiican keeni doono taasi oo u horseedi karta inuu ka mid noqdo ardayda qaxootiga ah ee sannad kasta waxbarashada jaamacadeed loogu qaado dalka kanada faaraxa waxay ku noqotay lama filaan go'aanka guddiga qaran ee imtixaanka dalka kenya ee lagu laalay natiijadii imtixaankiisa
arrintaasi waxay noqotay mid mustaqbalkayga raad muruga ku reebtay oo saamayn weyn ku yeelatay laakiinse aniga ahaan uma joojinayo dadaalkayga meeshii aan ka waday ayaan kasii wadaya shucuurteyda ku aadan wallaahi arrintaasi aad ayaan uga xumahay waxaan leeyahay oon baaq u dirayaa dhammaan mas-uuliyiinta kasoo jeeda waqooyi bari waxaan leeyahay in arrintan aysan noqon mid soo noqnoqota oo ardayda hadda walaalaheena ah ee ku jira dugsiyada sare ay saamayn ku yeelan faarax wuxuu sheegay in dadaalka uu bixin doono sannadkan oo uu ku laabanayo fasalka afraad ee dugsiga sare uu noqon doono sii joogtaynta akhrinta maadooyinka iskuulka laga qaato wasiirka waxbarashada ismaamulka gaarisa xabiiba nasiib oo aan xidhiir la samaynay toddobaadkan si aan wax uga weydiinno arrinta natiijada imtixaanaadka la laalay ayaa waxaan ku ballansanayn inaan arrintan kala hadallo laakiin mar dambe oo aan dib u wacnay telefoonkeeda ayaa hawada ka maqnaa oo nuuma suurto gelin inaannu helno cabdiweli xuseen maxamed waa maamulaha iskuulka albushra ee isna natiijadii imtixaanaadkiisa la baabi'iyey wuxuu raadiyo erga u sheegay in siddeed iyo labaatan arday oo u fadhiistay imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare natiijadoodii la laalay wuxuu sheegay in eedaynta ah in ardaydu ay qisheen imtixaanka ay tahay mid aan waxba ka jirin imtixaankuna uu ahaa mid xalaala aadna loo ilaalinayay ardayda intii imtixaanku socday maamulayaasha iskuulaadka albushra iyo alhuda ayaa sheegay inay hubaan in imtixaanka ay galeen ardayda uu ahaa mid xalaala oo ka fog wax isdabamarin iyo khiyaano maadaama imtixaanka ay si wada jira u kor joogtaynayeen guddiga qaran ee imtixaanaadka dalka kenya iyo mas-uuliyiinta iskuulaadka cabdiweli xuseen maxamed ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ardayda mar kale fasalka afraad loogu celin lahaa iyaga oo la kaashanaya waalidiintooda iyo qaybaha kale ee bulshada axmed cabdulaahi jaamac axmed deele raadiyo ergo xeryaha dhadhaab
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
weli waxaad dhegeystaa nagala socotaan idaacadda ergo ee arrimaha bini'aadanimada waxaad naga maqli kartaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mida f m yada iyo barta aanu internet ku leenahay radio ergo o r g dhegeystayaal waxyaabo kala duwan ayaa noo soo socda laakiin markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha waxaa soo jeedinaya wariyahayaga faarax dubad oo kasoo warramaya laas canood
xubinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu ku eegaynaa saylado ku yaala magaalada laascanood waxaana ka waraysanaynaa qaar ka mid a dilaalinta sayladahaasi oo ay ka mid yihiin cabdi xirsi cashuur oo ka mid a dilaalinta saylada geela ee magaalada laascanood iyo sidoo kale jaamac axmed salebaan gaagaale oo ka mid ah dilaalinta saylada adhig ee magaalada laascanood kuwaasoo naga waramaya qiimaha maanta sayladahaasi wax lagu kala iibsanayo haddaan ku horeyno cabdi xirsi cashuur oo ka mid ah dilaalinta saylada geela ee magaalada laascanood waxa uu naga waramayaa maanta qiimaha lagu kala iibsanayo geela qaliinka iyo kuwa dhaqaalka ee yimi saylada magaalada laascanood waan gartay bal waxaad nooga warantaa qiimaha geela maanta lagu kala iibsanayo awrta qaliinka muunadooda koowaad imisaa la kala siisanaya maanta awrta ugu waaweyn horta markii horeba nimankan wax iibsadaa marka doolarku kaco kaashba wax ku baayacaan marka doolarku dhacana doolarkeed marka doolarku dhacana waxay doolar baan wax ku baayacaynaa haddaba waanu ka diidnay oo haddeer haddaan geelu isbadin awrka ugu sarreeya ee ugu qiimaha badan haa shan iyo labaatan milyan oo shilin soomaaliya ilaa afar iyo labaatan laakiin miisaanka ugu weyni waa afar iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan marka muunadda labaad ee awrta waaweynna qiimahoodu imisaa lagu kala iibsanaya waxaa lagu kala iibsanayaa laba iyo labaatan saddex iyo labaatan koob iyo adigu labaatan baa awrta waaweyne miisaankana ugu hooseeya ee qooqday ee macnaha yar hilibka maqan adigu labaatan baa ugu hooseeya waa muunadda labaad muunadda ka xigta koob iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan iyo saddex iyo labaatan waa halka ku baantay laakiin awrka qoorka ee hilibka way u sarreeya waa shan iyo labaatana waan gartay muunadda saddexaad ee ugu dambaysa ee awrka ugu laalaada qiimuhu maxaa lagu kala iibsanayaa geel waa kala labo geela hawdkaynaga jira awrtan sheegaya awrta qalliinka waa weyn awrta qalliinka waa weyn inta u hooseysa inta u hooseysa adigu labaatan unbaa ugu hoseeya labaatan milyan oo shilin soomaaliya doolar adigu horey noo diidan waxba kuma iiminaba waan gartay awrtii haddaynu ka nimaadno geela dhadiga ah ee qalliinka ah muunadooda koowaad imisaa lagu kala iibsanayaa maanta waxa weeye toddobiyo toban milyan oo shilin soomaaliya sideed iyo toban iyo oo shilin toddobiyo sideed iyo toban milyan oo shilin soomaaliya weeyaan muunadda koobaad waa muunadda waa geelaha hilibka ah hashi iyo awrkuna isku hilib maaha geel halkaas ay muunadda geelaha waa sideed iyo toban baa u sarraysa milyan oo shilin soomaaliya waan gartay muunadda labaad ee geela dhadiga ah ee qalliinkana waa imsa ilaa shan iyo toban ilaa lix iyo toban milyan oo shilin soomaaliya ugu hooseysa waan gartay muunadda ugu hoose muunadda saddexaad waa imsa iyaduna muunadda saddexaad adigu sideed toban marka milyan laga shilin soomaaliya laga isticmaalo toddobiyo toban shilin soomaaliya ilaa lix iyo toban milyan oo shilin soomaaliya ugu hooseysaa hashu dee markay hilib leedahay hal caatiba dee waa jirtaa laakiin marka hashu hilib leedahay weeye waan gartay markaynu geela intaa kaga nimaado awrta ba'nanka bal wax iga warranay awrta ba'nanka waxaa weeye la siista muunadda koobaad shan iyo toban milyan oo shilin soomaaliya waan gartay muunadda labaadna ilaa afar iyo toban milyan oo shilin soomaaliya muunadda saddexaadna ilaa saddex iyo toban milyan oo shilin soomaaliya ayaa ugu hooseeya awrta baqranka shan jirka lix jirka meelahaas waan gartay iibkii ka waran waxaa jirta in dollarkii uu hoos u dhacay magaalada laascanood iyo deegaano kale oo halkii boqolka doolar oo kore berigii hore lagu sarifayey saddex milyan iyo lix boqol haddeer uu laba milyan iyo siddeed boqol meelaha marayo isbeddelkaa ku yimid dollarka iibkii sayladda muxuu ka beddelay waxba kama bedel marka geelu lagu soo bato maanta geelu lagu bato ee iska kaaya jabiyo dee maantaa dhulkaanu nool laakiin annaga hadduu looli yar geelu uu caadi yahay uusan badnayn waxaba doolare annaga nagama dhicin awalba kaash baan ku iibsano bartayadii baanu taagana waan gartay markii hore dollarka qiimo sarreeyaad ku heli jirteen marka shilin soomaaliyaad wax ku iibisaan laakiin maanta qiimo hoose wax ku helaysaan soomaa haa waan gartaa faa'iido miisan idinku jirin adeen geela waxay ugu dhufan jireen hadhow annaga marka dollarka iyo iyadoo markii hore dollar inay naga iibsadaan diiday haddana dib marka qofku yaha dollar baan rabaa saddex milyan iyo shan boqol bay noo garaaci jireen dee maanta haddii laha dollar baan rabaa soo laba milyan iyo siddeed boqol noomaaha bacdeen danbay noo tahay toddoba boqol baa cirkaa aaday marka faa'iidaad ku qabtaa aad iyo aad waan gartay bal waxaad iga warantaa geela dhaqaalka ah qaalmaha oo kale dhaqaalka muunadooda koowaad maxaa lagu kala iibsanayay shan shan boqol bay fadhiyaan adigu waa jiraa qaalmo konton raaca laakiin wax waliba barays bay leeyihin qaalinta shan boqol baa sarba barayskeedu fadhiya dollar
geela dhaqaalka dollar baa lagu iibaya dollar baa lagu iibaya isagu male shaqa ma geeyo kaash waan gartay waa kaa marka hasha dhalaysoo kale bal iga warran maxaa lagu kala iibsanayaa muunadeeda koowaad hasha dhalaysaa dee hasha hadday gurun tahay waa toddoba boqol oo dollar ilaa konton dollar ta dhalaysaase waa milyan iyo kun dollar iyo wixii ka sarreeya bay tahadda dhalaysaa taaganta deegela dhalaya ha kun iyo saddex boqol oo dollar kun iyo laba boqol kun iyo qaar baa kun iyo shan boqol la siistay oo dollar sidoo kale jaamac axmed salebaan gaagaale waxa uu ka warramayaa qiimaha maanta lagu kala iibsanayo sayladda adhiga ee magaalada laascaanood maanta oo taariikhdu tahay bishii siddeed iyo tobankeeda sayladdu aad bay u fiican tahay neefka ugu sareeya oo daabaxay waa sagaashan dollar muunadda koowaad muunadda labaadna waxa weeye siddeetan iyo shan waan gartay muunadda saddexaadna waa siddeetan dollar maxaa qiimaha kor u qaaday maanta waxaa qiimaha kor u qaaday arigiibaa arigii baa yaraaday boqolkiiba halkuu dee ka imaan jiray tirooyinku haddeer waxaa yimaadaa toddobaatan iyo waxaan dhaabin sababtu maxay tahay dee sababta xooli baa caydhoobay dadkii baa caydhoobay marka arigii baa sii yaraanaya mar marka dambe arigii baa sii yaraanaya boqolkii qoys dee soddon baa waxaya waan gartay waxaa jirta in dollarkii hoosu dhac ku yimi sarifkiisii bal ka warran sayladda maxaa ay isbedelo arrintaas ku keentay dee waan annaga kaash baanu siin jirnay kaashkii waa noo kacay dadka reer miyiga aad bay uga faa'iideen halkii dollarka loogu bedeli jiray soddon iyo lix dollar markii hore hadda waa soddon dollar waa soddon kun markii hore imse loogu bedeli jiray halka dollar soddon iyo lix kun maantana waa soddon ilay siddeed iyo labaatan inta udhaxaysa intaasuu maanta joogo marka dadkii laftigooda arrintaasi ha ha aad bay usoo dhoweeyeen dadkii dee kaashka qaadan jiray oo lagu cunaqabateen jiray oo kaashka waa maanta sarreeya wakaa marka hore balkaashka dhibaatadeed ku qabteen iga war dee doolarka awal dhib baan ku qabnay waxaanu xitaa wuxuu gaadhay inaanu ku bedelno soddon iyo toddoba soddon iyo siddeed intaasuu nagu gaadhay maantana waxaanu dee soddonki baa nala ku baryaya maanta dadkii reer miyiga soddonka baa lagu baryayaa aduu siddeed iyo labaatan waa ku qabanaa sagaal iyo labaatan waa ku qabanaa soddon baa ugu sarreeya waka marka ariga qiimuu sii yeeshay doolarku markuu jabay aad buu usii kacay dee awal siddeetan baa ugu sarreeyey maantana siddeed sagaashan iyo saddex baa inta badan la siiya ariga maanta marka laftigeeda arrintaas sarifka ma la odhan karaa saameyn bay ku yeelatay ha waa ku yeelatay waa ku yeelatay aad bay ugu yeelatay inuu qiimii kor u kacaadhigo ha waa ha kor buu ugu kacay ha
wagaag waxaa noo soo socda oo aad mar dhow maqli doontaan rubaayadii taxanaha ahayd ee amal laakiin markan xaalada biyo la-aana ayaa laga soo sheegayaa inay ka taagan yihiin deegaanka la yidhaahda galiley oo ka tirsan gobolka gado deegaankaas oo ku yaala xuduudda u dhexaysa dalalka kenya iyo soomaaliya waxaa arrintaas way ka dambeysay markii ay gureen warihii ay dadka iyo dunyaduba ay biyaha ka cabi jireen ceelashiina ay biyaba yareeyeen arrintaas ayaa wariyahayaga axmed cumar saalixi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha deegaanka galiley aadan maxamuud maxamed
galiley sanadkan roobka wuu ku yaraa sano ma lahayn wara ore meesha dee elmatoor ma lahayn eelgacmeedna ma lahayn waxaa laga cab jiray wara baldoosay ahayn baldoosyaa magaalada xilliga xilliga roobka way keydsan jirtay magaalada oo baldoose gaar u ahaa jiray iyo kuwa xoolaha dadweynaha caddaan way keydsan jirtay magaalada marka biyaha sida kaleetana mataqaana ilaa way ku dabareeri jirtay intay kala go-ayaan bay cabi jirtay gobol biyahana way keydsan jirtay xoolahana waxay ka cabi jireen baldoosada gaarka ay ka cabi jireen sanadkan roobka wuu nagu yaraa roob ma lahayn oon baa ka jiro anigaan hadda aara laba booyadood baan ilmaha intaata roobnadan weyn baan u shubtay hadda weli waan hal booyad waa iga dhamaatay biyada waa iga dhamaatay meesha marka hadda waa lagu ooman yahay oo mataqaanaa sanadan waraabiima jirin intaana ka jirta waa tahay marka goorme ayay bilaabatay biilaantan sideedaba roobka hadda daay ba annaga hor biyaba nooma jirinba roob hadda ma daay nooma jirin inaan ka casa meel duura maahan wadow berileysa dadaba baldoosada weynaa meesha geel maya ma jeedee oyta xaaladeeda bal waraa biyay geli jireen warihi gaarka ah dadku ka cabdi ama warihi duurka ha noqdeeno ama ha noqdeeno warihi baldoosida oo aan qodnay oo intu qodnay dadweyne ha noqdeeno waxay biyo geleenba ma jiraan sideedaba ilaa mataqaana hadda dadka waxaa la soo aad meel faacbuun annaga dhextanada haddana wareeg way ka dhamaadeen faacdoon ayay dhextana wara duuri meelay ka cadayeen ilaa dhulkan hadda oo suurun iyo bermiil iyo gerileyda iyo daarasalaamiil simbertaan iyo dhulkaan oo dhan waa biyadaa yihiin marka dadka waxay u baahan yihiin gurmad ay u baahan yihiin in biyo lala soo gaaro oo gurmad sanada way ku yareen dhulkan marka hadda alxamdulilah abaar hadda nuguma dhicin oo abaar nuguma dhicin laakiin warihii aan ka cabjino meesha dee mar ceel ma lahayn ceelna ma lahayn waa tahay gudoomiye hadda xaggee biyaha laga helaa biyo dee dadka qaar ilaa iyo qaarun xagii iska soo aadeen qaarna mataqaana ilaa baygiinka cusur xagga jiray aadeen ilaa cusur u dhahay aniga edintan hadda biyo hore konfurna noogu sugayso kenya
haddii biyaha la helo oo qiimaha hadda iminka fuustada ee ka maraysa garley maxaad inoogu sheegi kartaa
garley fuustada hadda waxay ka joogtaa mataqaanaa toban dollar ay ka joogtaa foostadii mataqaanaa waa toban dollar foostadii intay ka marayso waa lacag u dhigantay ilaa laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga soo sidaa maaha haa toban dollar ay maraysaa marka sidee dadka iyo duunyada ku dhaqan galiley in waaxigeeda ay u saamaysa biila-aanta hadda heerka ay gaarsan tahay
horta mataqaanaa dadka dowladaan iska dirsadaa wuxuu awoodi kara dowladay dirsadaan oo ay iska dirsadaan inaan kenya konton iyo meelaad iska aadan biyaha kala imaadaan dabar meelo meelahaas meelo maanta daarsalaamaha kale waan ka caadi jirnay oo warwaro ay wax galgaleen oo aanba ayaga xaalad badnayn waxina waa iska go-een oo dad uu leeyahay marka hata kontonaad isaga doontaa konton dowladda mataqaanaa oo shan iyo afartan ama afartan gahayd ilaa afar boqol oo dollar ay ku imaanaysaa biyaha iyagaa mataqaanaa in la shubtaa ilmaha hada loo shubtaa howlaleydina hadda weliba naga guureenoo dhul biyalay iska aadeenoo hooyada noocan hadda hoolaley fiicanba ma joogto waxaad hoolaley fiicanba ma jiraan dhinacan hadda kenyan oo hadda xagga naga jirta wajaar xaggeedanan ayna sana xumada way naga qabtaa
biilaanta marar badan ayay soo noqnoqotay marka dadka deegaanka ma isku dayeen in ceel rigig ay ka qotaan deegaanka si looga gudbo biyo yaraantan marwalba soo cusboonaanaysa
waa isku daneeya caalif hadda dowladda federaaliga oo dowladda federaaliga ama kuwa ku horreeyay dowladdan haddaba jirto mana soo gaarin kuwii ku horeeyana nama soo gaarin sideeda dowladda bobo kaansi absooda waxa dowlad annaga ka imaaday weli maan arka ama jubbaland ka tirsanay haata
ilaa laba boqol oo caruur ah oo nafaqadaro ay hayso ayaa bil kasta la geeyaa xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada laascaanood ee gobolka sool toban ka mid ah caruurtaas waxaa haysa nafaqadarrada daran waxayna arrintan la sheegayaa inay sababteedu tahay cunnoyaraan ay keeneen abaarihii dalka ka dhacay oo sababtay in dad badan ay soo wajahaan xaalad aad u cunnoyari dadka inta badan ay nafaqadarrada carruurtooda ku dhacdo waa dadka miyiga ka soo barakacay ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla magaalada laascaanood waryahayaga laascaanood faarax dubad ayaa ka waraystay arrintaas xayaad cumar axmed oo ah madaxa xarunta hooyada iyo dhallaanka ee sayid maxamed qaybta nafaqaynta carruurta wuxuuna weydiiyey bal inay faahfaahin ka bixiso carruurta la keenay xaruntooda
dabcan horta caruurta guud ahaan marka la yidhaahdo screenka under fiveka waxay noqonaysaa adu minman shan boqol ilaa iyo kun inta udhexaysa marka la yidhahdo nafaqadaradana dee nafaqadarada totally waxay noqonaysaa adu laba boqol meelahaas marka wuxuu kala baxayaa safiir iyo moderate marka safiirku waxaa laga yaabaa inuu noqonayo shan ilaa toban inta udhexaysa moderatekuna boqol iyo konton boqol iyo lixdan meelahaas ayuu noqonaya totally marka waxay noqonaysaa malnurationka ama nafaqadarada gobolka ahaan m c h ahaan waxay noqonaysaa aduu minimum laba boqol bishii ilaa laba boqol caruura idin yimaadaan xaggay idinka yimaadaan marka waxay nooga yimaadaan xaafadaha nagu xeeraan sida xaafadda daamiyo kale xaafadaha saamaley guud ahaan xaafadaha nagu xeeran waxaana u badan dadka loo yimaada waa dadka i d b s ka ah iyo maxay ahayday dad markaas xanuuno iyo waxyaabahaasoo xaafadahaas oo ay u badan yihiin i d b s ku
danyarta ah ee barakacay dadka barakacayaasha ee danyarta ah dadka ugu badan ee nafaqadaradu ay saameysana waxa weeyaan dadka barakacayaasha ee danyarta ah
waan gartay nafaqadarrada aadka u liidata bishii tiro toban gaadhaysaad sheegtay inaad laydiin keeno bal ka warrama sidaad ula tacaashaan
waxaa jira buskud la siiyo dee waxaa jira brogram lagu quudiyo caruurta nafaqadarrada weeklyna follow abaad ku sameynaysaa wiik kasta inay ku yimaadaan buskudkooga iyo qaabka miisaankii wixii ku kordhay wixii ka dhacay xanuunadooda waxyaabaha kusoo kordha waxaa jira kuwo kale oo iyaga markaasna aan iyagoo la rafargaraynaya markaa xanuun dheeraada jira oo dee iyagoo nafaqa daran misena ay xanuun kale leeyihiin oo complication leh marka qoladaasna waxaa loo sameeyaa referal oo cisbitaalka la jiifiya iyagana markaa s iyo halka waxay ka helayaan daawadii iyo quudintii labadaba laakiin halkan keliyata waxaan ku bixinaa quudintii oo ilmuhu markaasuu nafaqadarrada keliyaata yahay baanu siinaa laba boqol oo caruura bishii aad bay u badan yihiin marka maxaa sababayaad u maleynaysaan nafaqadarrada
dabcan waxaa sababaya waxa weeyaan cuna yari marka la yidhaa horta waxyaaba badan baa nafaqadarrada saameeya sababa laakiinse ka gobol ahaan markaynu idhaahno innaga waxay noqonaysaa dee waxa weeyaan waa cunayari iyo maxay ahayday barakac amba dagaalo dad i d b s oo qaxoontiyo inoo yimiday iyo maxay ahayday dadka danyartaa ee aan awoodin cunada marka xanuuno badan oo iminka aynu idhaahno xanuunkaasaa sameeyo dilaacay ma jiraan okay waan gartay marka dadku magaalada gudaheeda keliya ka yimaadeen ha iyo waxaa jira qaar ka yimaada outreachka banaanka magaalada tuulooyinka ama miyadan ku xeeran magaalada iyo guud ahaan magaalada orida way jiraan dee kuwa gobolka inta maxaan leeyahay magaalada ka baxsan way jiraan laakiin waxa majority waxay noqonayaan kuwa magaalada gudaheeda ka yimaada
maxaad u samaysaan marka iyagana
waxay ku xidhantaa xaaladda waxaa jira barnaamij ay bixiso w f b o quudinta ah markaa waxaa la siiyaa buskud oo ka caawiya nafaqadooda inay soo qaadaan taasway haddana buskudka aanu ku filaanayn waxaa loo sheegayo kaleeto de inay hooyadu waxyaabo dheeraada iyo buskudka keliyaata aanay ku ekaan healthy education baa la siiyayo dee wacyigelin baa la siiyayo hooyada waxaa la dhahdaa buskudka keliyaata ha ku ekaane bal wixii kale nafaqadiisa soo kordhinayo u sharxaysa wacyigelinta la siiyo kale maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in ilmaha nafaqadiisu aanay ku koobnaanayn keliyaata inaan anagu anagu biskuudka aanu siinayno keliyaata aanay wax soo kordhinayn laakiin ay iyadu guriga ka kaabto cunnaday cunayo ha ahaato biyahay siinayso sharaabkay siinayso waxyaabahay isaga siinayso waxaad sheegtay in inta badan ay keenayaan nafaqadaradan cunno yaraan hooyooyinku waxyaaba ay ka cabanayaan maxaa ka mid ah hooyooyinku waxyaabahay ka cabanayaan dee dad danyara waad garanaysaa xaaladooda inayna awoodi karahayn wixii dee aynay awoodi karaynoo ka odhanayaan waxyaabaha qaar sometimes waxaa jira shaqaalaha qaar inay caawiyaan oo dee hooyooyinka qaar laga caawiyo wixii ay siin lahayd ilmaha oo marmarka qaar ay siiyaan iyadu wixii loo siin lahaa cunaday siin lahayd ay shaqaaluhu ka caawiyaan baa jirta ugu soo noqona shaqaale waxyaabay ka caawiyaan tusaale ahaan hooyooyinku kale waxay sheegayaan in aysan awoodin raashinkii ama waxyaabihii nafaqada lahaa ee carruurta siin lahaa inaysan u heli karin oo kale miya markaa
dabcan ha qaarba xitaa markaad ku jidhaahdid waxaas wax yaroo iska fudud oo markaas iska bisida siida oo de dalkeena ka baxayo wixii wadaniga ahaa ah oo jaban oo mise ku odhanaysaa walaalo ma kari karo marka waxay noqonaysaa inaad de wixii aduad ku dhaantid qarash ahaan iyo wixii kale inaad aad u dacaawisid shaqaalihiinan oo kale markaa xaruntan jooga sayidka maxaad waxyaabaad ku caawisaan oo kale maxaa ka mid a dabcan mararka qaar lacag way jirtaa lagu caawiyo dawadii maxay ahaydey waxyaabo badanoo lagu caawinayo hau badnaanto lacagta ay siin lahayd cunada ay u siin lahayd haahe in amba ad de intaad aduu soo iibisid aad iyadii siisid ood ku jidhaada sidaa ugu samee oo wakaas wakaas waxaa siiyey wakaasoo siiyey marka xarumaha qaar waxay noo sheegeen in xaaladda nafaqa darradu siday abaaru u dhaceen aysan hoos u soo dhacayn inay kor usii socoto muujiye bal ka waran sababta maadaama hadeer abaaray xilli hore dhaceen ay nafaqadaradii usii socoto maxaa loo aanayn karaa
dabcan waxaan u malaynayaa weli cunayaradii baa jirta taasaa keenaysa markaas inaynan isbedelayan hadday cunadii yar tahay dee nafaqadaradii waxba iskama bedelayaan marka cunayaradii sii jirta iyo maxay haday weli dagaalo iyo waxyaaba sii jira iyagu laftirkooga kuwaasaa sii xoojinaya inaanay wixii isbedelaanay jirin inkastoo ay jiraan shaqaalo badan oo xooga saaraya iyo hay-ado badan oo xooga saaraya nafaqadarrada in la yareeyo misena haddana waxyaabihii buskud keliyaata dadka xoomataayo buskudka keliyaata haddii la siiyo oo aanan wax kale aanan lagu kaabayn dabcan waxaan u malaynayaa in waxaan wax badan aanu soo kordhinin
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyo warsan iyo reediyo baydhabo
wahagaag dhegeystayaal weli reediyo org ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqli kara mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitir baan dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mid a f m-yada iyo barta aanu internet ku leenahay ee radio ergo dot o r g waxaad kaloo nagala socon kartaan bogga aanu facebook ku leenahay ee radio ergo waxaad markan dhegeystayaal kusoo dhawaataan qaybtii sideedaad ee riwaayadda amel oo toddobaadkiiba maalmaha jimcaha iyo isniinta aad maqashaan riwaayaddu waxay ka hadashaa badqabka iyo daryeelka carruurta soomaaliyeed
kusoo dhowow dhagaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta siddeedaad ee sheekada amal
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam aniga galabta shirkan isugu kin yeedhay galabtii igu horraysay aa isugu kin yeedhana waxaan umalaynaya maaha laakiin galabta wuu ka duwanyaa waayo dadka ka badan waan garanay haye yaa oo maxaa la isugu kaalna yeedhay shirkani wuxuu ku saabsan yahay intiina ogi way og tahay intaan ogeyn haddaan u dulmaro ama aan duliib ama ajendaha shirka u sheego shirku wuxuu ku saabsan yahay sidaan uga arrinsan lahayn daawada dhacday ee ku soo badatay deegaankeenna ama dalkeenna iyo raashinka isna dhaca ee dalkeenna la keeno ee sharci darrada lagu soo geliyo sidaan uga hortegi lahayn waxaad ogaataan qof kastooba adiga xil baa kaa saaran waayo waa wax xun oo waddankaagii la soo geliyey carruurtaadii iyo naftaadii adigana la siinayo haye waan garanay aahey alla ilaahe waa arrin muhiim ah haa waa sax waana muhiim waana jirtaa arrintaasi dhowr jeer bay aniga naftayda igu dhacday yaa aniguba sidaas oo kale waxaa igu adkaatay halkii aan ku dacwoon lahayn iyo ciddii aan uga dacwoon lahaynba ma garanayno wallaahi annagu horta waa sidaad u garateen waana arrin muhiima oo u baahan in bannaanka lasoo dhigo haa kollay mar haddii bannaanka lasoo dhigo waxaa muuqan doonta ciddii wax ka qaban lahayd wagar ulle waxbaa jira aad baad u mahadsan tihiin waa sidaad sheegteen intaan maamul iyo dawlad iyo cid kale loo loo sheegin arrintan oo la gaadhsiin inaynu innagu gacmaha isqabsanno oo haddii ebeydmaayo ka hor tagno oo ka feejigaanno baa qurux badan waa aniga siday ila tahay waa fakarkayga gaaban haa waxaan leenahay dhakhaatiir iyo aqoon-yahanno oo ku nool deegaanka oo galabta halkan fadhiya farxaan waa runtii waana uga mahadcelinaynaa kulankan isaga ah haddii aan nahay dhakhaatiirta deegaankan waxaa nala gudboon in aan arrinkan indho dheeraad ah u yeelanno anigu waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda caafimaadka qaybta daawada daawooyinka iyo raashinka dhacay dhibaato weyn ayay ku hayaan bulshadeenna iyo deegaankeennaba waana muhiim in laga fakaro oo laga qorshaysto sidii looga hortegi lahaa waannu ku faraxsannahay in dadka deegaanku maanta kulmeen oo laga hadlayo arrimaha sidii wax looga qaban lahaa waxaan idiin sheegaynaa innagu haddii aanu nahay ardayda iyo macallimiinta jaamacadda oo ah dhakhaatiirta halkan fadhisa inaynu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno dadaal walba oo lagu fulinayo in laga hortago daawooyinka iyo raashinka dhacay ee deegaanka dhibka ku ah waa run arrintaas waa jirtaa waa run
markii laga soo dareeray shirka amal oo la socotay aabbaheed baa waxay weydiinaysaa in uu ugaga warramo daawooyinka dhacay sida lagu fahmi karo wuxuuna ugaga sheekaynayaa siyaabaha lagu garan karo oo la rabo in lagaga taxadiro aabe galabta shirku aad buu u fiicnaa waad mahadsan tahay aabe dadku waxay rabeen wax abaabulo oo wax u sheega intaa kaliya dadku rabeen aabe waxaan ku weydiiyey hee aabe maxaad weydiisay ilaah ku barakeeye maxaa lagu gartaa daawada dhacday
ilaahay ku barakeeye aabe ilaahay ku barakeeye maxaad aqli badan tahay oo dad waaweyn aad ka caqli badatay waan hubaataa waxaa lagu gartaa aabe daawadu bokoska ay ku jirto ama warqadda ay ku jirto bay taariikhdeedu ku qoran tahay markii ay soo baxday marka ay dhacaysana saas oo kale way ku qoran tahay marka intaa qura lagu gartaa waa in la iska eego un keliya aabe sidee bay igu qoran tahay aabe aabe waxay ku qoran tahay luuqadda qalaad bay ku qoran tahay qoraal ahaan marka laga hadlayo xagga kale ee taariikhdana waxay ku qoran tahay lambaro lambaro caadi ay ku qoran tahay oo lambaradaasa lagu gartaa aabe haye aabe aabe mar kastaba aabe waxaa laga eegaa xilliga ay soo baxda iyo xilliga ay dhacaysaba halkaa dusheeda uunbay aabe ku qoran tahay qofkii iska eegaana wuu fahmaya laakiin dadkeenu waxay aad ugu degdegaan way iska qaataan iyagoon wixii akhriy inaad iska akhrido oo eegto aabe aad bay u wanaagsan tahay haa waan gartay aabe laakiin aabe ma maqlaysay galabta dadkii shirka ka soo qayb galay nin dhakhtar oo aad u aftahan ahaayoo hadlayey oo dhakhaatiirtii meesha ka soo qayb gashay magaciisiibaa magaciisi magaciisi baan ilaawey ka soo qayb galay oo hadlayey ma maqlaysay maruu lahaa dadkan ganacsatada ah ee soomaalida ah ee ka ganacsada dalka dee qaarkood kulligood maaha waa qaarkood weliba kuwa daawooyinka keena qaarkood sii qaarkood weliba uu lahaa baakadda ay ku jirto marka hore bay ka bedelaanoo kadibna sidaasay moogtahay wax ku khaldaan ma maqlaysay nin saa lahaa haa waan maqlay taas maxaa laga qaban karaa aabe see loo ogaanayaa horta ilaahay baa waxog waxogi waa ilaahay innagu ma wada ogaan karno dadkan horta waxan keena laakiin qaarkood dadku way xantaan oo dadku dee warkoodu way isla dhex mariyeen way xantaan oo qaar la sheegsheego farta lagu godayey baa jira laakiin markii innagu aynu ka shakino ama daawada aynu ka shakino dhakhaatiirdee heer caalamiya heer caalami oo wax baratay oo garanaysaa jirto oo xataa qaar anugu aan saaxiibo la-ay oo aynu u geynayno aabe taaynu ka shakino saasaynu samaynaynaa ayeeyo anigay igu daran tahay ayeeyo alla ilaahayama qabo maanta haddayba ii joogaan gabadhaydii ammaal iyo wiilkaygii daawada waxba hoosna iguma gelin karo hooyo waxaan kuu sheegay waa ku maqlaya markii dhoweyd waxbaha ka welwelan daawadan dheydkeeda ama xilligeeda iyo tayadeeda iyo waxay tahay waanu soo eegnay markaanu soo iibinayno baanu soo eegnaa waxaaba haddeer ku fillaatay markaan u sharaxay u sheeg sheegay wax badan iyadoo akhrisatay gabadha iyada ayada u tahay aniguna aabbaha u ahaya amaal waa ku fillaatay marka hooy waxba wayaa ka welwelnahoy macana ka welwelnahoy ilaahay ku barakay hoy aamiin hoy aamiin kulligeenba ilaahay hana barakaya meela idinku ka muuqataan Eh, hooy.
aniguna waan ku fiicnaanayaa haa waa mahadsantahay hooy waa mahadsantahay hooy war farxaanow daawooyinka carruurta ugu daran haye maxaa yeelay ilmo yar oo bukaan ah oo haddana la siiyo daawooda dhacday daawada dhacday la siiyo haa Hee.
waa cudurkiisii haye cudurro loogu daray caafimaadkiisi baa cudur loogu bedelo odhan karaa anugu mar haddii daawo dhacda la siiya caafimaadkiisii baa cudur loogu bedelo haa
amal waxaa u yeeraysa ayadeed oo guriga joogta waxayna ka codsanaysaa in ay u keento boorso qadiim ah oo ay daawooyin ugu jiraan amaley ayeeyo hee ayeeyo boorsadaa kiniiniga ku jira ii kee haye ayeeyo ayeeyo weli ma arko ee waa tee boorsada kuwa kale halkan yaalee ayeeyo waa boorsada buluugga ah haa waa arkaa waa kuu soo wadaa waa kan ayeeyo haa isii ayeeyo alla igama ka qaadee aamiin ayeeyo hoo ayeeyo bal ii keen biyo aan ku laqo kiniiniga
ayeeyo waa kuwan biyihii ee ma iska egtay kaniiniga oo kii aad rabtay ima yahay haa ayeeyo waan iska eegay oo maxaad ku garatay ayeeyo ayeeyo waxaan ku aqaanaa midabkiisa midabka keliya ma aha ayeeyo waa inaa iska egtaa inuu dhacay iyo in kale anigu waxba ma akhriyo ee waan iska laqaa ayeeyadaada waxna ma akhrisa ayeeyo waxna ma qorto ayeeyo marka hore alaqine u kaadi aabbaa sugaynaa marka hore
wuxuuna raadiyaha ergo uga fog Aabe, waramay aabe hee aaboy maxaa jiray aabe aabe aabe eeg hoo daawada ayeeyuu aqri inay dhacday iyo in kale bal ii dhib aabe hadda duw duw hadda keen ilaahay ku barakeeye aabe ilaahay ku barakeeye waad ka barakaysan tahay keen alla amale ilaahay ha ku barakeeye markaasaan kuu duceeye aabe inaad u tusto aad bay u fiicnay si wacanna waad samaysaa aabe hee aabe kiniinigan mar hore u dhacay mar hore mar hore u dhacay aabe bal waa kaase eeg innagaa gabna mas-uuliyaddaas ay fahantay amal waa run waa run run weeye run anaa kugu raacsan aabe inakeen haddeer inakeen inakeen soo dhaca haddaynu aadaynaa farmasiga oo kiniin cusub aynu soo iibaynaa haye aabe waan ku raacayaa
amal iyo aabbaheed baa isi soo raacaya waxayna tegayaan farmashiyaha waxayna weydiinayaan in uu hayo daawada ay raadinayaan assalaamu calaykum wacalaykum asalaam daawadani waa mid dhacday bal adiguna nala eeg balkeen aan arkay weliba waxaan u malanaya hadda ka hor inaan farmasigiina ka iibsanin weliba adigu aad naga iibisay ma ogi anigu boqolaal baa wax ka gadaa balukaada aan arkay waad mahadsan tahay wax deg dega iguma jiro halkan aan fadhiisanaya waana ku sugayaa haa tanoo kale waa hayaa tani laakiin waa dhacsan tahay mid dhaydh cusub laa hayaaye halkaa lacagta ku bixi keen hadda ii dhiib aan iska eega intaan lacagta bixin midda cusub ee aad sheegayso eed gacanta ku hayso keen hadda keen
adigu ma dhakhtar baa tahay maya anigu dhakhtar ma ihi caafimaadkana ma baran laakiin waxaan jecelahay inaan iska akhriyo oo u fiirsado dhaydka ku qoran daawada anigu aan gadanayo ama anigu aan isticmaalo ama qof kale aan u geynayo anigu waxaan ku siiyey daawadaad iga codsatay waana taas ee lacagta iska bixi aabe ka eeg warqadii ku qornayd goorta uu dhacayo kaniiniga sax aabe waa muhiim waa inaan ka eego maxaad uga jeedaa aabe warqadaas ma kula saxan tahay aabe haa wakhtigeedu wuu fiican yahay laakiin isku magac ma aha garaamkeeduna wuu ka yar yahay ee waa inaan weydiiyo farmasiyaystaha haye maxaad ii weydiinaysaa daawadan markii hore sidanay iyo tanaadna siisay isku mid maaha waxaad mooddaa magacoodu inuu kala gedisan yahay waxoogaha wax u dhexeeya shirkadaha daawada soo saaray ee ku kala gedisan magacyada daawada waa isla tii weeye haye magacuna waa isla kii haye dee wakaa waad mahadsan tahay laakiin waxaan u geynayaa dhakhtarkii u qoray daawada hadduu yidhaahdo waa iyadii dee waa sax haddii kalena dee waa isku soo noqonaynaa wadaanu kugu soo celinaynaa dee waa yahay waa war fiican
waxaad maqashay qaybtii siddeedaad ee sheekada tixanaha ah ee amal qaybta sagaalaad waxaad dhegaysan doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
laqdiyo ereyga waxan ilmih lagu abadiyaa
haddaba dad badan ayaa dhegaysta riwaayadda amal muxuu yahay aragtida waalidiinta iyo caruurta soomaaliyeed ee riwaayadda la socda ay ka qabaan iyo sida ay u dhegaystaan qaar ka mid a waalidiinta iyo caruurta ku nool magaalada baydhabo ee riwaayadda dhegaysta ayaa waxaa la kulmay wariyahayaga muxudiin xusni oo bal wax ka weydiiyey sida ay u arkaan riwaayadda amal leh caruurta soomaaliyeed ka hadasha
qoyska amal waxaa maanta lagu casuumay meel lagu qabtay xaflad weyn waxay meeshaas ku kulmeen qaar badan oo saaxiibadood ah kuwii ay dugsiga isla dhiganayeen iyo kuwo kale oo xaafadda la degan sida soomaalidu caadadeedu tahay ilyaas ibraahim waa afar iyo toban sano jir ku nool xaafadda isha ee magaalada baydhabo markiiba waxa uu dhegaysanayaa raadiyaha warsan muujadda efemka ee ka soo gasha siddeetan siddeed dhibic labo megahartis waxaa dhinaca fadhiya aabbihii oo ibraahim lagu magacaabo labaduba waxay dhegaysanayaan riwaayaddii amal ee ergo oo maqlaysay dooda dhex maraysa amal iyo caruur ilyas ayaa markiiba soo gashay may dhuunsadayd iyadoo Raadiyo erge
haye ee gaarhaan sheekadu waanta dareerta mayo riwaayadii ama dhuusaday haye marka may ku sheekayahay intii oo gacmo waadan- intii oo yaalko kitaab eh intii rumaya hanulaamo hanulaamo linsan karooran kitaabtahay gabarto raashinkiya ka rooreen raashidka karoor gacmo jandhignay yaa ka tuugse sugaada sugaada leer ay sugaare markuu amala amalaa sugaada ertay haye hobama sugaada erteen markaan maalimintaa kooyan yaalku intii gacmo jandhign gacmo shoo isku dhigna ya raashinkii ka ka rooreen haa sugaada sugaada yaa meel dheertay oo bisaasi ertay markaan maalimintaan kooyan haye sidoo kale bartana leer kanagsateen Mm.
haye sababta mayo hooba yo ganya dhigan ka rooran raashinkii ahaman may maysan kooya dhibe kula kulmaasan leer dhoorwinad haye iyaguna dheerlika dadka dheer haye ada madii raashinka la keenshaan adon farnya dhigan ama galnya dhigane aamase maya haye maamo haye raashin ba la keenshaane may welase gacmo isku dhigee afka isku dhigee markaas ku ridaame haye mas-uula madigalaaso ama hakubatana may welas markii kawtanan soon isku dhigee markana boon dhigee haye sababtan dhigaas mayo madi mas-uulaha kubata fadoorada iyo waas iyo wasaaga haye yan isku dhigee
haddana waxaan wax ka weydiin doonaa eh, eh, sida isaga iyo wiilkiisa ay u dhagaysanayaan eh, riwaayadan iyo raadiyaha ergo oo dhan oo habeen kasta eh, ay kala socdaan raadiyaasha magaalada baydhabo eh, aaba ibraahim maadaama ilyaas hadda aan dhagaysanay koranba eh, eh, walyaabo sinxiis ergo ku dhuunsidaasan oo ayaamaha sin korrime maya taaha ergiweyn dhegeysadaan ha nadaafadda hanuunku sheekaya marka ani arikaybeyn dhegeysadaan nadaafaddaas daraaddi
marka riwaayad laha kordhiya jirta mar dhow laha kordhi isinku halan haa haye riwaayadaas may leedahay amal marka mayn dhegeysadaan ha walyaabo oo ya rubaayadda ku sheegayso oo nadaafadda ah haye may dabag aan dabagallay qayb qaybo riwaayadda eh, walyaabada intay qaybood aad dhuunsatay may may aragtay may ku xasuusatay may ku xasuusaday ini ciyaalka iyo tarbiyada in sheegayso oo raashinka markii laha guro iyo galnyaa liin dhigan liin aaman koran taasa eed in hiisi geliye marka arika ilyaas oo wali aragaayaha kiila dhuunsadow marka eh, marka siisa dhuunsadaasana mise eh, ayaa mau leeyahay ziyaad intii riwaayadun waa bilaawday maya marki hore dhegeysadin jarni laakiin ini hadda rubaayadin haziyaadi eedaan dhegeysadaan marka isma eedan ku helay markun ciyaalkaas oo ee galnyaa dhegda leeyi ciyaalkan oo dhoobada galaayo oo oo wasaga wasaga galaw taasa eed ninkiis gelid marka eh, walaayo intay dhibaato leeyin ogya is adeen in sheegtay madisa amal raadiyahan dhuunsatan sabadum haye ha eeda anka sheeg suun eeda marka ee, waanadaasan gaada
riwaayad maasha may leedahay agi jar marka daahir may suube ya haye ay ku reebay barkun walaalis may leedahay haye داير كده أديك ما وبعد ما يسوي بداير يا وسجل رجالي هاي وبعد ما يدين يا هاي أها دكسي وابل سيدي ما يدي مركم هاي idaacado warsan iyo raadi bay dha hordhugisidana
qaybihii u dambeeyey idaacaddeen ayaan dhegaystayaal soo gaarnay waxaad markan kusoo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi afgooye
kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkiiba mar aad ka dhagaysataan radio ergo magacaygu waa maxamed cabdi xasan toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho waxaa marti igu ah barnaamijka inta uu socdo doctor cawaale cabdulaahi oo ka howlgala isbitaalka guud ee muqdisho international hospital waana dhakhtar ku takhasusay cudurada guud barnaamijka wuxuu fursad iyo talooyin siinayaa dhagaystayaasha ku xidhan ergo toddobaadkan waxaa su-aalo dhakhtarka barnaamijka martida inoogu ah soo weydiiyey qaar ka mid ah dhagaystayaasheenna qofka ugu horeeya ee su-aasha weydiinayo dhakhtarka asalaamu calaykum radio ergo waanoo le doof almid kaama cali oo jooga gobolada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan degmada cabudwaaq waxaan kariyaa dharka waxaan weydiinayaa dhakhtarka raadiyaha kiimikada iyo risiga dharka lagu kariyo oo lagu kolariyo macnaha suntoodu intay la eg tahay talkeedu iyo waxa looga hortegi karo ama laysaga difaaci karo hadii lakuu qadaro asalaamu calaykum wasalaam iyo radio ergo
runtii faaduma su-aashayna soo weydiiso oo ah kiimikada iyo dharkarinta dhibaatada ay ku yeelan karto ayada caafimaadkeeda iyo dadka guudsiba dhibaatada ugu badan oo annaga aan aragna waxaa koobka xasaasiyad xasaasiyadan waxa ugu badan ee halista u geysta ayay qofka biniaadan ka mid tahay gacmihii uu dhib ka gaaro infectionada qaarkood oo jirka ku nool ama bacteriyada inay janis helaan fungal infection inay faraha ka galaan oo aan ula jeedo faraha infectionada galo soo marka qofka waxaa waaye kalarkiisa oo bedelmo naqaskii oo ku xirmo soo marka dhibaatooyinkaas oo dhan ayay leedahay dharkarinta dharkarintana waa waa shaqo marka qofkaasoo kale waxaa roon mararka qaarkood oo kale markuu isku arka xasaasiyadaas oo kale inuu isticmaalo glovis oo kale ama waxay dhahaan gacmo gashad inuu qofkaasoo kale sanka xirto ama waxay dhahaan oo kale mask inuu ka ilaaliyo jirkiisa inay kiimikada meel kamida jirkiisa taabato waxaan xasuustaa gabdho qaarkood oo aan arki jiray oo marar qaarkood noo imaaday istaalka in qaarkood ay ka qaadeen gacmaha iyo jirkii isbedela maqaarka qeybo kamid isbedelay soo marka waxaa muhiima mar walbo gabadha inay taxadar badan ay sameyso markii ay weliba qasaysa mararkaasoo kale aada iyo aada ugu daran sida ugu fiican marka waxay noqonaysaa inay gabadhan oo kale ay ka feejignaato isticmaalka iyadoo gacmaheeda oo oo macna maxaa la yidhaahdaa aan golofis gashnayn ama qaawan inay gacanteeda ay geliso daawada taasoo kale dhib halisay geysanaysaa sankeeda oo furan oo kale inay ka fogaato ay mar walba ay isticmaasho mask ama afka waxyaabaha lagu xirto waxyaabaha kaloo ayadana muhiim oo kale waxaa kamid inaysan jirka qeybaheeda kale kale aysan gaarin dhar gooni ay u sameysato sida dharka dadka qaarkood oo shaqada kale loogu talagalay ama dharkan surwaalka iyo shaatigoo kale oo isku sameysanoo kale si jirkeeda uu noqdo safe ama badbaadin oo u noqdo kale haddii kale mar walba waxaa imaanaysa haddii qeyb kamida jirkeeda taabto ama caloosha ama indhaha waxbaasko kale halis badanaa gaaraayo waxaa kaloo loo baahaya goglis waxay dhahaan oo kale oo indhahoo kale haddii kiimikada mararka qaarkood oo kale ka gaarto oo kale inay ayadan ay u isticmaasho okiyaaloo kale u isticmaasho kale waxyaabaha faadumo jaamac cali ee waxaan filayaa inaad ku qanacday jawaabta dhakhtarka uu ku siiyey iyo talooyinka intaba tanii barnaamijkan mid lamid a dhegaystayaal intaynu ku kulmayno nabadgelyo
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawa ergadani ergawa